muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya sayf iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumannaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid mar la arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aannu u waarinno halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinnay taxane aan ugu magacdarnay guulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada siddeedaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
أجل سرت اسردوا التاريخ عنا ما
cabdulaahi ibnu xudaafa assahmi wuxuu ahaa nin quraysheed oo maqaam iyo maamuus ku ag lahaa nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam isagoo noolna hogaamiyey saraayaad ka tirsan ciidankii rasuulka salaallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa cabdulaahi nin kaftan badan siiradu waxay warisaa in maalin maalmaha ka mid ah uu hogaamiyey sariyo uu rasuulka amiir uga dhigay markii ay meel lexe marayaan ayuu ku amray inay xaabo soo guraan dabna shidaan markaas buu ku yidhi sow rasuulka idinma amrin inaad warkayga maqashaan markii ay haa ku jawaabeen ayuu amray inay ku daataan dabka raggii la socday ayaa ka diiday arrinkaas rasuulkana wuxuu xoojiyey go'aankooda isagoo tilmaamay in makhluuq aan lagu addeecaynin cisyaanka allaha abuuray basharka qisaska ka turjumaya kaftankiisa waxaa ka mid ahaa in maalin maalmaha ka mid ah uu dabarka ka furay hashii uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam saarnaa rasuulka ayaana ku dhowaaday inuu ka dhaco hasha arrinkaasina wuxuu cabdulaahi ibnu xudaafa u sameeyey inuu kaga qosolsiiyo suubanaha salaallahu calayhi wasalam markii uu nebiga salaallahu calayhi wasalam bilaabay inuu waraaqo u diro boqoradii ka jiray dunida wuxuu cabdulaahi ibnu xudaafata sahmi ka mid ahaa ergadii rasuulku diray waxaana loo diray boqorkii faris ee kisra markii uu u dhiibay fariinta nebiga salaallahu calayhi wasalam ayuu kisra jeexjeexay warqadii nebiga rasuulka salaallahu calayhi wasalam ayaana habaaray wuxuuna yidhi allow boqortooyadiisa burburi dhammaan khasawaadkii nebiga salaallahu calayhi wasalam hogaamiyey kadib khaswadii khaybar ayuu cabdulaahi goobjoog ahaa wuxuuna ka mid ahaa ragga uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam ku kalsoonaa وفي أعماقنا ذكرى ليوم ليس منسيا لخيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا يهود الغدر أشبعهم هوانا والرداريا wuxuu cabdulaahi ibnu xudaafa ka mid ahaa ciidamadii muslimiinta ee ka qaybgalay futuuxaadkii shaam waxaana lagu qabtay dagaalkii kaysaariya boqorkii ruum ayaana u soo bandhigay inuu gaaloobo boqortooyadana wax laga siiyo laakiin wuu diiday waxaana boqorkii ruum uu isku dayay inuu cabsi geliyo uu islaamnimada ka saaro wax weliba uu sameeyeyna ah kuma guulaysan markii dambena wuxuu u sheegay inuu sii daynayo laakiin ay tahay inuu madaxa ka dhuunkado cabdulaahi ibnu xudaafa sahmi ayaa oggolaaday arrinkan laakiin wuxuu shardi kaga dhigay in lala sii daayo dhammaan maxaabiista muslimiinta sidaas ayuuna ugu guulaystay inuu xabsiga ka soo saaro siddeetan ka mid ah maxaabiista muslimiinta markii uu yimid magaalada almadiina ayaa waxaa soo dhoweeyey khaliifka muslimiinta cumar ibnuulkhadaab isagoo ka dhunkaday madaxa muslimiinta ayaana kula kaftami jiray cabdulaahi inuu dhunkaday madaxa nin gaal ah isaguna wuxuu dhihi jiray dhunkashadaas ayuu alle ku soo badbaadiyey siddeetan ka mid ah muslimiinta wuxuu sidoo kale ka mid ahaa cabdulaahi ibnu xudaafa saraakiishii ciidamada muslimiinta ah ee qaybta ka ahaa furashada masar waxaana camar ibnu caas ciidan uu wato cabdulaahi u diray deegaanka caynushams halkaasuu cabdulaahi ibnu xudaafah ku furtay dagaal la'aan جهادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا
wuxuu ahaa cabdulaahi nin caqiido adag oo leh iimaan raasikh ah taasina waxay ehel uga dhigtay inuu ka mid noqdo halyeeyadii fariinta nebi moxamed salallahu calayhi wasalam geliyey qusuurtii gaalada ee xilligaas noolaa dhanka sabarka iyo adkaysigana wuxuu ahaa cabdulaahi madraso ay tahay in lagu daydo siiba dadka muslimiinta ah ee la kulmaa mixnada xabsiga iyo inay cadow u gacan galaan waxaana wax kasta oo lagu sameeyey diiday inuu diinkiisa dhaafsado wax yar oo liita khilaafadii cuthmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu ayuu cabdulaahi ibnu xudaafa sahmi ku geeriyooday masar halkaasoo lagu aasay waana halyey ka mid ah halyeeyadii islaamka ah iyo hogaamiyaashii qaybta ku lahaa furashada masar iyo shaam alle ha ka raali noqdo saxaabigan jaliilka ah ee ahaa hogaamiye saabir ah isaga oo kalena muslimiinta dhexdooda ha ku badiyo
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة